kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno saameynta xanuunka gowracatada muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay xaaladaha kiisaska xanuunka gowracatada xanuunka gowracatadu waa xanuun ka mid xanuunada faafa oo waxyeello caafimaad leh waxaana uu leeyahay daaweyn iyo ka hortag labadaba barnaamijka intaan ku guda jiro waxaa diiradda lagu saari doonaa in dadweynaha la baro hababka la isugu gudbiyo xanuunka calaamadaha xanuunka iyo dhibaatooyinka xanuunka gowracatada barnaamijka waxaa marti ku ah khabiiro caafimaad oo ka socda wasaaradda caafimaadka puntland doctor ibraahim yuusuf oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada caruurta iyo sidoo kale muxiidiin axmed maxamed oo ah isaguna dhakhtar caafimaad waxaana uu sharaxi doonaa talaalka iyo faa-iidooyinka uu u leeyahay xanuuna kan aan ku hormaree doctor ibraahim yuusuf doctor soo dhowow marka hore su-aasha koowaad ee aan rabno inaad sharaxaad dheeriya ka bixiso waa maxay xanuunka gowracatada dad badan ayaa laga yaabaa inaysan aqoon bal sharaxaad dheeri ah ka bixi xanuunakan waxa uu yahay bismillahi ramaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin gowracatada waxa weeyaan sida magaca ka muuqata magac magac soomaali ah gowracada waxaa la dhahaa waa difteria in english gowracatada waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca dhuunta boqolkiiba sagaashan gowracada wax loogu bixiyo waxa weye markuu ilmaha ku dhaco ama dadka weyn ku dhaco wuxuu ka jaraa hawada qofka wuxuu noqonaya marka qof la bereeyo oo kale marka gowracada la dhaama waxaa keena bacteria keenta oo ku dhacda dhuunta iyo sanka iyo ilaa iyo maaragtay dhibxaniga dambe bay ku dhacdaa xuub bay samaysaa xuubka marka ay samayso xuubkaas wuxuu ka kooban yahay waxa la yidhaahdo bacteriyadii iyo unugyada difaaca jirka iyo xinjir waxaas oo xuubka markay sameeyaan meeshu ay weynaato qof waxaa dhacaysa marka inuu hawada ka xiranto markaasaa marka magaca loogu bixiyay gowracato gowracatada marka waa bacteriyada waxaa keenta laga yihahdo coronabacterium difteria oo waxay samaysaa dheecaan bay sii daysaa sun bay sii daysaa suntaas marka waxay keentaa inay weerarto meelo badan jir ka mid a marka saasaa loogu bixiyay gowracato ama san tahay
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan mar kale soo dhaweeyo doctor muxidiin oo isaguna barnaamijka martiidu ah waxaan rabaa inaan weydiiyo doctor muxidiin talaalku muxuu yahay muxuuse caruurta muhiim ugu yahay
aad iyo aad baa mahadsan tahay su-aal muhiima weeye sida hore noo sheegay doctor ibrahim waxa weeye difteriyadan waxaa kamid tahay xanuunada faafa waxa weeye xanuun inta badan ku dhaca caruurta yareerka ah waxaa la siiyaa talaal talaalka waxaa qaata inta badan caruurta da-dooda ka yarta halka sano ama ilaa inta yaryaeryihiin shanta sano u horeysa noloshooda sidoo kale waxaa la siiyaa hooyooyinka dhaqmaadka ah muhiim badan buu u yahay waxa uu ka difaacaa xanuunada ku dhaca waxa uu yahay fatarahaas dhacaya ayuu wuxuu uga yahay ka hortag talaalku waxa loo siiyaa xanuunada faafa cudurada laba loo qaybiya xanuuno faafa iyo kuwa faafin kuwa faafa qayb ka mid ah ayaa waxay leeyihiin waxa la yidhahdaa vaccine preventabilities xanuunada lagu hortago talaalka marka muhiim wuxuu u yahay caruurta yareerka ah gaar ahaan difaacoodu hooseeyo inta hore ee noloshooda suntan ugu horeysa inay talaalka qaata aad baa mahadsantahay
doctor ibraahim baan ku laabanayaa si uu faahfaahin dheeraada uga bixiyo gowracatada oo markii horeba uu ka bixiyey barnaamijkana intaan ku guda jiro waxaan ku falanqeyn doonaa xanuunkaasi si bulshadu ay uga faa'iideystaan oo dhibaatooyinka xanuunkaasi ku sababay kuna sababi karo ay u ogaadaan aan debidan kugu celiyo barnaamijka waxaa iska kaashaday ururka bisha la wasaaradda caafimaadka ibraahim mar kale bal sharaxaad dheeri ah ka bixi xanuunakan gowracato soomaali ahaan gowracato sida saxda ah miya mise waxaa jira gobolada iyo lahajida dad kala duwan magaceen loo yaqaano
waa degana macsan tahay xanuunkan horta waa xanuun adduunka mar hore laga cirib tiray almost boqol sano ka hor waa laga cirib tiray waa la yaab in maaragta hadda uu wax adduunka maaragta qarniyo ka hor laga cirib tiray in anaga hadda la tacaalayno oo dadku la diban yihiin xanuunkan marka gowracatada la yidhaahdo meel kastaa jirtid gowracata loo yaqaanaa xanuuno kale usoo shabahaa jira qoban buu u ekaan karaa qaama qashir buu u ekaan karaa cuna bacuuc baa la dhihi karaa waxyaaba badan kadhaxaan oo magacyo usoo eegto laakiin gowracatada iyo cuna bacuucda labay kala tahay umankay gowracatada labay kala yihiin laakiin magaca suugaanta caafimaad ku qoran waxa weye gowracata ku qoran gowractada marka dhunta keliya kuma dhacdo waxay ku dhacdaa sanka waxay ku dhacdaa maqaarkay ku dhacdaa waxay ku dhacdaa farjigay ku dhacdaa dumarka waxay ku dhacdaa waxa la yidhaahdo ushimaha meelo badan ku dhacdaa laakiin tan ugu kasarsan waxa weeyaan waa tan ku dhacda dhuunta iyo dhagxaniga taasaa ugu kasarsan waana tan hadda maaragtay gobollada puntland iyo gaar ahaan soomaaliya haddeer sanadka u dambeeya hadda aada ugu soo badatay oo dhib badan ku haysa ilmo badan ay u dhinteen haddeerkan haddeer a idinla hadlayno ciyaal badanoo xanuunkaas qaba ana tacaalayno kuwa maaragtay saameyn ay ku yeelatay ay keliyaha ka saameysay iyo wadnaha ka saameysay oo hadda la tacaalayno qaar waa u dhinteen ma ma rabo inaan ka hor dhaco laakiin xanuunkan waa xanuun sakara oo lagu kala qaado neefsashada waxaa kale lagu kala qaadaa taabashada waxaa kale lagu kala qaadaa dhareerka qofka qaba gowracatada ilmaha shanta sano kale buu badan yahay laakiin waxaan arkaynaa labiyo toban jir shan iyo toban jir waxaan aragnay labaatan shan jir soddon jir gowracto qabta aragnay marka hadda lama dhigi karo shanta sano keliya wuu badan yahay laakiin waxaa la dhihi karaa hadda waa cid walba hadda ku dhaca qof walba aan talaalka qabin waa arki doonaa waxyaabaha looga hortegi karo waxaan ku aragnay inay gowracato ay qabaan sida aan idinku sheegnay gowracatadu waxa weeye waa cudur laga hortegi karo daaweyntiisa runtii waa adag tahay aad bu adag tahay in la daaweeyo hadda ilmaha la tacaalayno daaweyntooda maaragtay aad bay ugu dhiban yihiin dawada mar qaar waa go-eysaa marar qaar waa la helaa marar qaar waxaa dhacaysa xitaa in maaragtay dawadii la waayay oo qofka lala tacaalo uun maaragtay marka waxaa fiican in cudur laga hortegi karo inuu ilmahaaga kaaga dhiman maaragtay in cunuga cudur yaroo qofka laga talaali karo oo talaalkuna bilaash inuu yahay maalin kasta lagu soo gaarsiiyo emsajada waddan ku yaalaan inaa cunugaagii u weysid ama family memberkaagi uu kaaga dhinto cudur laga hortegi karo waa nasiib darro marka gowracatadu waa halis waana xaqiiq weysidhaa waana loo dhimanayaa dadkuna u dhimanayaan carruurta u dhimanaysaa dumarka u dhimanaya ragga u dhimanaya waxa ugu badan hadda wixii shan tosan kheerba aada ugu badan hadda dadka ana tacaalayna marka wax xaqiiqa jira wey gowracatada waa cudur halisa waana cudurka waxa lahaa badanaa haddii qofka laga talaalo ay ku dhacdo cudurka inuu dhinto waxaa dhahaa probabilityga boqolkiiba hal ama labo baa u dhinta haddaan qofka laga talaalin marka boqolkiiba labaatan baa u dhintaa ilaa soddon ilmaha laga talaalin aad bay u dhintaa marka waa cudur halistiisa leh yaan la yaraysan waxaa fiican marka in waxyaabaha laga hortegi karo aad maarata loo loo qaato sida talaalka muxidiin uu noo sheegay wasaaraduna inay joogto aada umahadsanta
intaashin waxaan rabaa in aad sharaxsatid xanuunka maadaama sharaxaad badan aad ka bixisay qufc ma leeyahay oo ma lagu garan karaa sidoo kale cuncun oo kaleeto ma leeyahay dhuunta oo marka qofkula
gowracatada waxay leedahay calaamaday leedahay calaamada intaan la gaarin waxaa ka horeeya waxaa loo xilli huuriska xilli huuriska gowracatada waxa weyaan xilli huuriska waxaa la dhahaa waa xilliga qofka ay gowracatada ku dhacday ilmaha iyo intay calaamaduhu soo baxdaan waxaa la xilli huuris gowracata ilmihii ku dhacday iyo intay calaamaduhu kasoo baxayaan waxaa la waa laba beri ilaa shan beri inta udhaxaysa waxaa la incubation periodka marka ilmihii markay ama qofka gowracata ku dhacdo wuxuu la imaanaya horta una xanuun maaha calaamada u horeysa gowracatada waxa weeye sida calaamadaha caadiga qandho tabardarri kadib xoogaa dhunta xanuunaysa kadib waxaa bararaya sanjaha bararaya ilmihi yaraa ama hal dhinacaa bararaysa ama laba dhinaca bararayo haddii hooyada very smart tahay oo ama qofka ilmaha haya uu wax garan karo dhuuntu ilmuhu fiirinaya dhuunta marka hortaa fiiriso waxaa arkaysaa xoog cad oo maaragtay oo sida cream creamka oo kale ah oo iyo wax guduudan oo dhuunta saaran ba arkaysaa marka waxa waxay ku dhacayaan laba maalmood ilaa shan maalmood udhexaysa marka xilli huriska lahaa waa xilliga maaragtay ay ay ay gowracatadu soo baxayso waxaa la muddada cudurka isku dhiibana waa la dhahaa cudurkaa soo baxaya jirkaa is dhiibaya calaamadihii jirka ka awood badanaysa marka qofka calaamadiya kasoo baxaya calaamadda u horeysa marka waxaa waa qandho tabardarri cunaha qofka xanuuno laqidoo dhigta kadib waxaa soo baxaya xuufkaa soo baxaya marka already laba beri saddex beri afar beri way sii maraysaa shan beri haddii la gaarana qof waxaa kusoo baxaya marka calaamadihii dhan baa kusoo baxaya laqidoo dhibaysaa haddii sanka kaga dhacdo kale sanka waxaa lagu arkayaa in sanka maaragtay ay malax kasoo daadato badan uu sanku yeelanaya wax uraya sanka xuub baa isku xiran xuubka dhuunta lagu ogaa sanku maaragta isku xiraya labada san marka labada dhinac ay kusaabsantaa labada dhuun dhexda dabcaanka dhexdiisa ama hal dhinac saddexaas noqon ka dhacaan guracasada maqaarka ma badna wadankan kuma badna etoobiya iyo meelahaasaa lagu arkaa iyo sudan iyo kenya meelo kamida uganda meelo kamida lagu arkaa gowracasada maqaarka waya dhahay gowracatada farjiga way yar tahay laakiin puntland iyo soomalia waxaa u badan gowracasada dhuunta marka dhuunta ku dhacdo iyo sanka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal halkaas u badan tahay riwaayadan dambe calaamadahaasaan lagu gartaa marka qandhadaa yarta ah dhuuntoo bararta qufac badan ma jiro ilmuhu ma qufici karaba dhuunta waa xiran tahay jiqi weeye sida waayo qof hubanka lagu garto ilmahan uu qufaco laqida ay dhibto laakiin kan hadday kasoo baxda waxba waxba malaqayo qufacna ma jiro keliya dhuuntaa bararaysa qandhaa qabatay intaasu qofka ugu imaanaya umaadsantahay
waa mahadsantahay doctor ibrahim waxaan rabaa inaan su-aalaha u gudagallo waxa jira dhegeystayaal su-aalo kusoo gudbiyey dhinaca whatsappka oo aan soo diyaarinay si markaasi aad ugu jawaabtaan idaacaddana dhegeysanaya waxaan rabaa inaan jeediin aan ku laabto halkee laga heli karaa tallaalka sidee dadka loo fahamsiin karaa in tallaalka uu yahay kahortaga iyo sidoo kale qeyb ka mid ah la tacaala
bismillah aada baa mahadsan tahay su-aal muhiima weeye talaalka waxaa laga helayaa dhammaan xarumaha caafimaadka sidoo kale waxaa laga helayaa isbitaalada qeybtood kuwaasoo lagu bixiyo isagoo lacag la-aane talaalku wuxuu ku baxaa istiraatiijiyada kala duwan wuxuu ku baxaa xarunta caafimaadka inuu ka baxo si toosa sidoo kale timankii ka shaqeynayay baa waxay u baxaan banaanka oo xaafadihii korkore iyo magaalada soo tallaala sidoo kale waxay ku baxaa mobile baadiyihii iyo dhulkii kale ee la gaaro kaasoo looga gol leeyahay kor u qaadidda tallaalkii inuu helo tallaalku uu adeeg lacag la-aan ah wuxuu ka baxaa dhammaan xarumaha caafimaadka iyo barafadada sidaan hore usoo sheegay markii hore tallaalka waxaa la sii jiray ciyaarka da-dooda shan ee ka yarta halka sano ilaa iyo shanta iyo toban tobanka bilooda hore ama almost sanadkiisa hore ee nolosha ayuu dhamayka jiray hadeer kor baa loo sii qaaday taargetkii oo waxaa laga geeyay ilaa iyo janstan maadaama badatay tiradii dadkii aanan hore u qaadan ama dhaafay da-diisii hore ee halka sano waxaa jira mararka dheertood qofkii asagoo aan talaalkiisa qaadan wakti lagu talagalo u dhaafo marka dowladdu waxay sameysay istaraatiijiyad lagu loo kordhinayo kor lagu qaadayo age groupka da-da kor lagu qaadayo ilmo walba oo markii hore halka sano dhaafay talaal ma qaadan jirin laakiin maanta ilaa iyo insha allah mashruuca kan kor lagu qaadayo in la wada hubiyo doonayna ilaa labada kun iyo shan labaatanka december dhammaadkiisa la doonayay in kor lagu sii qaado ilmo walbo ka yar da-da shanta sano inuu dhammaysto talaalka okay talaaladu isku jiraan marka talaada waxay isku jiraan qaybo kala duwan oo fara badan waan gaari doonaa iska jawalkiisa iyo hoolihiisa iyo arrimahaas sharxaad gaara ugu tegi doonaa laakiin muhiimadda ugu weyn marka usoo gudbinayna waxa waaye adeeg inuu ka baxo xarumaha caafimaadka sidoo kalena baadiye la gaaro iyo meelihii fogaa adeegaasna laga helayo dhammaan xarumaha caafimaadka laga heli doono haddana laga helo hataa isbitaalada barafedka u ka mid yahay yaashiin oo doctor ibrahim uu ka howlgalo oo halkan ila fadhiya taasoo kale qof walba oo ka yar da-da shanta sano hadduusan hore u qaadan uu qaadanayo markii hore halka sano ay ahayd hadda laakiin ilaa shanta sano ayuu ku qaadanaya aad baa mahadsanta
qaybihiisii hore barnaamijka ayaan ku guda jiraa sidan hore idinku sheegay barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor ibrahim iyo sidoo kale ujeediin intaa barnaamijka ku guda jiro waxa aan dhakhaatiirta aan su-aalo ku weydiin doonaa xanuunkan sida lagu daaweyn karo iyo sida looga hortegi karo doctor ibrahim ayaan ku noqonayaa sore xanuunakan haddii aan laga hortegin ama la daaweyn muxuu sababay waa mahadsan tahay xanuunakan gowracatada ah dhibaatooyin badan buu keenaa oo aan aragnay qaarna waa qaar maaragtay la xiriira dhuunta iyo neefta inay ku dhegto qofkii inay neefta maaragtay uu qofku neefsan waayo haddii qofka neefta ku dhegtana waxa waxa waxay noqonaysaa in oksijiin la raadiyo oo si badan bay u keenaysaa waxyaaba u badan aan ku aragnay waxa kamid ah raadka uu kaga tago ilmaha markuu goorta ku dhaco keliyaha inuu ka saamayso yani gowracatada waxa weye laba kee xuu disaa bakteriyada gowracatada oo dhuunta qofka ka xiraysa iyo sunta gowracatada ay soo saarto sunta gowracatada ay soo saardho suntaas haddii marka ilmihii aan xilli hore laga daweyn ama xilli hore aan la ogaan ama lala soo daaho suntaas waxay raacaysaa dhiigga waxay weeraraysaa keliyaha wadnaha beerka waxa kaloo weerari kadhaa qanjeer keliyaha dushooda saaran hadda waxa u badan boqol kiiba sagaashan aan ku aragnay ciyaalka waxaa kamid ah wixii tobanka sano ka yar gaar ahaan shan sano ka yar inay wadnaha ka weerartay ilmihii gowracada ku dhacday laba laba asbuuc kadib waxaa arkaysaa ilmihii ama asbuuc kadib ilmihii waxa waaye aanu socon karin wadnaha xanuunayo neeftay dhibayso lugaha ay barreen naqasku maaragtay aada ugu adag yahay arkaysaa meelaha kale maaragtay ilmaha ay ka weerarta waxaa kamid ah neerfayaasha ilmihii laqada laqidaa dhibaysa gowracadadii xuub baa kasoo baxa xuubka markaas kasoo baxo qof dad qaar waxay xuubka soo fujiyaan gacanta kasoo fujiyaan waa dhibta ugu badan ilmaha iyaga u geysta ama maaragtay qof dawa dhaqameed sameeya ha u geyso islaanta ilmaha dhashay ama nin kale ha loo geeyo oo maaragtay kuman ha umaleeyo hadduu rabo waxay sameeyaan marka intay qori geliyaan ama wax kusoo qabtaan bay dhahaan waxaana soo fujirinaa waxaa aragnay kaysas ilmo inta la keenay isbitaalka islaanta waxay dhehaysaa nacnacba halkaa ku dhegan nacnacna maaha ku dhegan xuub gowracada ku dhegan waa halis marka way soo fujisay markay soo fujisay maxaa dhacay marka ilmihii dhiig waxu istaagi waayo gowracadii suntada dhiigga gasho ilmihii yaraa laba maalin kadib waxaan dhama kala bararay afka sanka dhuunta jiq buu noqday ilmihii yaraa labaiyo toban beri waa i t ku hayna ma garat marka in la fujiyo maaha isagaas kasoo dhacaya xoogkaas waa xoogkii bakteriyadii iyo wixii samaysan isku dhegay ma isku dhegay labaatan shan jir waxaa aragnay baadiya laga keenay soddon jir gabar waxaa aragnay baadiya laga keenay oo gowracto qabta oo maaragtay inta lagu gubay oo maarata qof kasta ay ku dhacdo xoogka ay xirto waxaa kasoo baxaya maar dareer badan buu yeelanaya qofka malax baa kasoo da-aysa sanka afku dhan baa isla uraya qofka waa dareeraysaa marka waxay sameeyeen waa gubeen marka meel kasta laga gubay dhuunta garan wax ku dhegan labaatan dab baa ku dhegan labaatan baa ku dhegan dabki marka dhaawaci dabki dhaawaci gowracatada iyo waxaa soo socda wax baa soo socda kee daweysaa marka mataqaana marka dhaawaci gowracatada daweysaa nabrahan nabraha haddana ilaa waxaa la ilaa yaabaa la duleeliyey dhuunta inta laga geliyey maarata musumaar baa ilaa gowracatada loo tegey meesha loogu tegay xubkaa loo tegay marka waxaa sii fududaynaysa marka marka intaad sameyso waxaa sii fududaynaysaa in sunta gowracatada dhiigga ay gasho marka dhibta badan waxaa kale aan ku arka waxaa kamid ah ilmihii yaraa marka gowracada ka baskoodo waxaa ku arkaysaa laqidaa dhibaysa ilmiyaa biyuu sanka keenaya wuxuu caado sanka imaanaya waxaa kaloo ku aragnay communications waxaa kamid ah wadnaha aad hadda waxaan la tacaalaynaa caruur ilaa iyo saddex gaaraya oo talaal aan qaadan waxa aan ka sheekeynaya waa ilmahan talaal ka qaadan way ku dhacaysaa waxay weerartay maaragtay wadnahay kaga dhacday muruqaha wadnahay weerartay wadnihii si fiican ma shaqeynaya marka ilmo dhan oo laba iyo toban sana jira oo wadna qaraaciisa wuxuu la mid yahay ilmo hal sana jira wadna qaraaciisa uu leeyahay wadnihii wuu sii daciifa wuu sii baabaya wadnihii runtii waa weerartay marka saddex beri afar bergood bay ku dhacayaan aakhirka waxay noqonaysaa ilmaha in maaragtay wadnaha hadduu soo ficnaan waayo in wadnaha laga bedelo meel wadnaha laga bedelo meesha ma jiro inuu iska dhintay noqonaysaa dhib marka waxaa u dhimanaysaa ilmuhu ku dhimanaya wax yar oo la talaali karo dee talaal boodada laga siiyo maaragta oo bastiida u dhimanaya ilmihiina waxaa kaloo kamid a dhibaatooyinka keeni karta neerfayaasha inay weerarto keliyaha inay weerarto keliyaha way ku dhacday gowracoto keliyihii baa ilmaha fariista ma kaadinayo hooyada waxay ku imaanaysa ilmihii ma kaadinayo kaadadaa ku yar dheecaan keliyaha baaraysaa mise keliya waxay marayaan afartan meel laga rabay one point two iyo hal iyo laga rabay waxaa kaloo ku arkaysaa maaragta waxyaabaha lagu arko wax kamid ah dhimasha keentaa gowracatada dhibaatooyinka aad baa loogu dhintaa halka aad baa loogu dhimanaya weliba maaragtay dadka ciyaalkan tallaalayn aad buu dhimanayaan waxaasna waxaa kamid ah aqoon la-aan dadkii iyo wacyigii dadka hooseeya iyo ilmaha oo aan la tallaalayn waxaa kamid marka communication kale ay keento waxaa kamid ah ilmihii yaraa inay ku keento wax cunis la-aan tabar darro daciif ilmo kasta ilmaha kusii daciifsan yahay oo markiisa hore ka nafaqa darro ahaa hadday gowracada ku dhacdo waxaa imaanaysa marka inay ilmaha aada u xanuunsado ay maaragta soriga ka imaanaysa waxyaabaha kale waxaa kamid a ku dhici kara neefta inay ilmihi yaraa neefta ku dhis haddii ilmuhu neefta ku dhistana dee waa waa dhimasho marka intaaso dhan waxaa communications waxyaaba dhici kara maaragtay marka ay gowracata ilmaha ku dhacdo marka xanuun yaroo laga hortegi karo sida uu idin sheegay muxaydiin talaalku meel kasta waa yaalaa waa bilaash wax lacaga male muhiimadda talaalka uu leeyahayna waxa waa garanaynaa marka waxaan tal waxaan ku talinaya marka ilmaha in la talaalo talaalka la geeyo isbitaalka ishuin hooyo dhalaanka aan joogno talaalku waa bilaash uu yaalaa weliba isagoo dhakhtarka carruurta uu jagaraynaya cunuga intaan la talaalin ka hor inuu talaalka qaadan karo in kale mataqaanaa in meesha laga talaalo ilmihi yara maaragta loo maaragtay nakaniini la siiyo bumaato loo mariyo marka talaalku waa bilaash meel walba wuu yaala cidna kaama hor istaagno ma garanta haddii ilmaha hospitaalka xitaa dhaafo xitaa hadda waxaa macaquul in la siiyaa baa hadda lasoo rogay ilaa toddoba sano inta laga gaarin ilmaha talaalka waa la siin karaa xitaa ilaa toban sano ilaa shan sano meelaha qaar talaalka dhammaan waa la siin karaa ilmaha ilmo talaal dhaafay ma jiro waxa la dhaho talaal baa ku dhaafay waxa la dhaho ma jiro ilmo kasta talaalkan la siiyo ilmo kasta waa muhiim ilmo kasta waa tirsan yahay ilmo kasta waa noo muhiim insha allah hadii leer amaasn
doctor waa mahadsantahay waxaa rabaa inaan ku noqdo doctor muxiidiin talaalka sida doctor ibrahim uu sheegayba da-da oo kale inta badan waxaa laga dhawaajiyaa waktiga talaalka waa u dhaafay marka qofda caafimaadka ma waxaa jira wakti u go-an oo talaalka uu dhaafay ilmaha ilaa inteesa la talaali karaa iyadana in bulshada la fahamsan
aad iyo aad baa mahadsantahay waa su-aal muhiima kataraha xanuunka laga sheekeynayo oo doctoorka aad dhegeysanayseen maanta dhan oo ahaa keliyihii fadhiisanayo wuxuu gab noqonayo hadhowta wadnihii neefta u qaadan waayo waxaasoo dhan waxa uga soo filnaanaya hadduu horey u qaadan lahaa talaalkiisa waxay idinka rabbi waxay ahaan lahayd in xanuunkii laga hortago aan usoo laabana talaalka qowracatada talaalka qowracatada wuxuu kamid yahay talaalada tooska uga socda xarumaha kaasoo la siiyo caruurta markay dhashaan jiraan lix isbuuc toban isbuuc iyo afar toban isbuuc macnaha bilbil baa udhexaysa mar walba saddex macnaheed waxa waaye dhowrkiisa bilood hore ee noloshiisa ayuu wuxuu dhamaystanayaa talaalka talaalka qowracatada keliya maaha sidoo kale talaalo badan baa jira talaalka beexta waxaa jirta saaxada talaalka jadeecada talaalka booliyada dhammaan talaaladaas kala duwan waxaa laga helayaa xarumaheena waxyaalaha kaloo muhiimka ah ugu muhiimsan waxa weeye da-da da-da iska jwarka hore qorsheysan sida caadiga ah hooyadu markuu ilmaha dhasho afartanka beri kasoo baxdo inay xarunta caafimaadka geyso si uu talaalka u qaato kadibna bil kalu kasoo noqonaya mid kalu qaadanaya tusaale ahaan marka koowaad uu yimaado afartan iyo shanta beri hore kasoo baxo uu qaato b c g iyo o b v talaalka qaaxada iyo boolida qaato kadib bil kadib uu soo noqonayaa wuxuu qaadanayaa talaalka howracatadii qixdheerta isku jira bentaa la yidhaahdaa iyo opf buu qaadanaya bil kadib uu soo noqonayaa talaalkaas labaad buu qaadanaya bento buu qaadanaya iyo opf two bil saddexaad buu soo noqonayaa kadib opf three iyo wuxuu qaadanayaa benta three kadibna hadhoot wuxuu qaadanayaa misris one oo sagaal bilood markuu jiro kadibna wuxuu qaadanayaa misris two ilmaha iska jawarkasa lagu talagalay qorshihiisa marka hore laakiin mararka qaybtood waxaa dhacda qofkii wakti lagu talagalay inuu dhaafo tusaale halka sano u horeeya noloshiisa talaalka qaaxada waa la sii karaa ilaa iyo afar sano talaalka qowracatada ku jira oo benta five la yidhaahdo ayuu qaadanaya mislis ilaa shan sano ilaa toban sano ilmaha waa la siiyaa si hadba mararkeeda kala duwan xanuunku ku xidhan yahay laakiin qaadashadeeda ilaa shanta sanay tahay wasaaraddu howlo badan bay gelisay wakti badan bay gelisay in had iyo goor laga fakaro sidii loo gaarsiin lahaa dhammaan dhulka fog dhammaan xarumaha xarun walba oo ku taala puntland inay bixiso adeegan talaalka sidoo kale korna loo qaado carruurta siradhoyska ahaa macnaha in la yareeyo qorshaha ilmaha siradhoyska ah aanan siros waxa layihahdaa ilmaha aan talaalka qabin ilmaha aan talaalka qabin in la yareeyo si xanuunka kan dhacaya dadka ku dhacaya ciyaalka yararka ku dhacaya ee u yaraato sidoo kale wasaaraddu wasaasha samayse laba kun shan labaatan qorsheysan waxaa kamid ah inay soo bandhigi doonto ama lagu soo kordhi doono talaalka shubanka combuutka iyo ofrenk shubanka iyo pneumonia ama burkitada ofrenka ee tahay in lasoo qabto la bixiyo caruurta yararka daawada shanta sana ka yaryihiin ayagana qaataan si kor lagu qaado caafimaadkooda dhammaan arrimahaas laga soo sheekeynayo say kor u qaadaysaa ilmihii inuu xanuunka ku dhaco waxayna ka hortegaysaa siduu dhaktarka sheegay darta xanuunka kan ee leedahay ayay soo bandhigayaan marka muhiimadda gaarka noo tahay waxa weeye inaanu kawada ku wada dhiirigelino nafteena iyo caruurta iyo dhammaan bulshadeena in talaalka la siiyo xarumaheeda kala duwan la wada qaato muhiimad gaara la siiyo aad iyo aad baa mahadsantiin
doctor aad baa umahadsan waxaan rabaa inaan ku laabto doctor ibrahim doctor sidee ayaa looga fogaan karaa qofka xanuunkaas ku dhacay ama cilmigaas oo loola tacaali karaa marka gurigiisa
bismillahi rahmaan raxiim daaweynta gooractada maadaama marka muxidiin ka hadlay wasaaradda caafimaadka iyo ururka bisha cad ay xooga saarayaan ka hortaga waana waxa ugu muhiimsan ka hortaga boqolkiiba sagaashan iyo sagaal cudurka waa laga hortegi karaa daaweynta marka usoo noqona marka ilmihii hadday gowracto ku dhacdo ama qofku inaa gowracto ku dhacdo waa la daaweyn karaa runtii dawadiisa wasaaradda caafimaadka way keentay inkastoo ay wax yar tahay aada u yar tahay oo maaragtay ilmaha aadka u xanuunsan la siiyo kaasoo dee xilli hore isbitaalada la keenaa maarata waa la siin karaa marka daaweynta marka waxay kugu jidhaa horta ilmaha ilmo kasta waxaan aragnay ilmo kastoo nafaqo dar ay haysto haddii gowracad ku dhacdo aad bay usoo maarata aad bay u ridataa way baabi'isaa ilmaha marka aan la talaalin ama qayb laga talaalay waxaa aragnay iyagana inay xoogaa maaragtay aada usoo ridato ilmaha laakiin la talaalay waxaan ku aragnay talaalka qaatay ilmahaasi in maaragtay ay safmar oo kale hadday ku dhacdo sidaba talaalka kaama hortegayo in qadar maaratalaalku qadar kaama difaacayo talaalka waxa weeyaan wix ilaahay ku qora kugu dhacaya laakin talaalka wuxuu kaa yareynayaa hadduu cudur kugu dhaco inuu aad kuu soo rito jirkaaga already cudur kugu yaqaan taas waa muhiim in la fahmo wasaaradda caafimaadka waxay aada isugu hawshay in dawada gowracatada ay ay keento puntland si carruurta atleast la badbaadiyo waxaa la fahmay marka haddii ilmuhu gowracad ku dhacdo marka waa in ilmaha la karantiilaa haddii ilmuhu aad u xanuunsan yahay isbitaal baa la geeyaa isbitaalkaasa marka lagu daweeyaa xaaladiisa lagula socdaa si looga ilaaliyo xaaladda wadnaha iyo waxaas laga ilaaliyo haddii marka ilmuhuusa aad u xanuunsanayn xaafadda marka mar haddii lagu daweynayo waa in horta biyo cusbo leh oo qandaca lagu luqeeyaa saddex waqti maalintii waa in siraabooyinkii maaragtay dhakhaatiirta u qorayeen loo qoraa kadibna marka waa in mataqaanaaye ilmihii yaraa guri lagu kaantiroa qol qol lagu karantiilaa isolation muhiim jiddan weyn waa in maaragtay ilmaha qol la geeyaa qol gooniya waa inaysan carruurta maarata la wadaagin garoobadii maxaa maxaa weelka wax lagu siinayay dhareerka waa inaysan isgaarin ilmaha kale ilmaha waa inuu ilmaha kale gooni ka yahay neefta waa inaysan gaarin qufac waa inaysan gaarin hilista waa inaysan gaarin waa in weelka aysan isla isticmaalin waa in ilmayaasha kale aysan afka isugu waxasu gelaysaa aysan arag ilmayaasha kale taas waa muhiim very very important waxaa kaloo muhiimka waxaa weeye ilmaha in loo qoro dawooyinkii in la siiyo dawooyinka loo qoray robooyinkii bararka dejinayay si bakteeriyada ka hortegayay in la siiyo hadda waxaa nala jooga ilmo yar oo maaragtay waracda ku dhacday hadda walaashiisaa la keenay walaashis isaga waxay ku dhacday isbuuc ka hor waxaana islaanta maaragtay maamada dhashay ilmahaba ilmaha u geyn garat laakiin macal asaf waxa weye ilmihii waa isdhexgelayaan oo maarata isla badboodayaan weelka hadda gabadh yareed baa qabta marka waa in ilmaha marka la kala kaxeeyaa ilmahan goractada qaba in qol gooniya la geeyaa hadduu aad u xanuunsan waa in isbitaal la geeyaa isbitaalka qaybta maaragtay karantiinka la geeyaa dawada gowractada isbitaalka weyn garow way taal isbitaalada kale way taal wasaaradda caafimaadka bisha cad iyo w h o aad bay isugu howleen inay dawada keenaan waana kaga mahad celinayna waxaa kaloo muhiim marka in la kaarantiilo waxaa kaloo muhiima marka in ilmihii yaraa nafaqadiisa laga warhayo biyo badan in la siiyo biyo badan in la siiyo ilmi hadduu afka ka qaadanayo qanada laga jibiyo qana jibin la siiyo nafaqadiisa laga warhayo sharaab la siiyo dareere wax dareeraa badan la siiyo qano daran bay leedahay qano aad u daran bay leedahay qanadaas qofka marka waxdanaysa in ilmihi yaraa oo fuuq baxay keenaysaa in laga fogaa dadka cudurka qaba iyo in maaragtay markii qof cudurku ku dhaco gowracada ilmo ku dhacdo ilmaha kale in xaaladoo laga warhayo lala socdo la kormeero inay iyaguna gowracada kasoo baxdo la fiiriyo fariinta muhiimka marka bulshada afdalgeena waxaa weeye kow inaan ka hortagno gowracatada ilaa wixii toban sano ka yar talaalka in la siin karo muxidiinna waa inoo sheegay wasaaradda caafimaadka aada ugu dadaashay talaalka in ciyaalka la talaalo ciyaalka aan la talaalin waa in la talaalaa in hooyooyinka iyo abayaasha ay si joogta ula socdaan caafimaadka carruurtooda in bulshadana ay ku baraarugsanaadaan dhuunta ku bararsan quman ma aha wax kasta quman ma aha manabuuco kasta quman ma aha waxaa marka muhiim marka inaan ogaano in gowractadu ay jidho iyo ciyaalkana ay dilayso in laga hortegi karo insha allah aada umahadsantihin
muxidiin baan ku celinayaa muxidiin sadow
aad iyo aad waxaan ku daraya doctorka sharxay intii badneedba almost maadaama waxaanu yahay xanuunada la kala qaado faafa waa sababta loogu loogu keenay talaalka ilmaha kan hadda markuu doctor sharaxayo laba ilmo walaala ah way wada ciyaarayan lama kala kaasin karo xaqiiqdii marka waxay soo roonaan hado walaalkiis walaalkiis soo ciyaarayaan dib isbedelayaan koobkiiba wadaagayaan iyo xagga wada wadaagayaan marka saas in lamid a digii ama iskoolkii waxay tahay meelahaas o dhan inaan ga warhayno aanu guriga joogo ilmihii lagu celiyo si uu tartiib ugu soo rikofagrayo ugu soo ficnaado karantiin ahaan loogu sameeyo marka muhiimadda ugu weyn waxa wey in laga hortago wixii intuu kugu dhici lahaa ama daaweyntu waxay ka fiican tahay kahortaga kahortaga marka waxa wey muhim buu u yahay kana fudud yahay ilmihina khatartaa ku dhacdo talaalkiisa qaato hormahaasoo dhan adeega ka wada baxaya laga wada qaato muhiimad gaarana loo arko waalidiinta dhammaan bulshadu inay u arkaan talaalka inay qaataan muhiimad gaar laska siiyo muhiimad gaar laska saaro ilmaha in talaalka kuwa dhamaystiro intaa hore ee noloshiisa ah sanadkiisa hore inuu si fuula u qaato wixii talaalaha ee xaruntaasuu ka qaadan lahaa haddaba waxaa jira markaan ilmayaashii hore dhaatay mar labaad fursad labaad la siiyey inay wada qaataan talaalkeeda tahay lagudooda lagudoo dadaalo aad iyo aad umahadsantiin
gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaaray dhegeystayaal ilatooda ayaa weydiinaya doktoorka su-aalaha ay qabaan soo dhawaada su-aalaha qabtaan magaciina idinkuu ka hormarina
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdiqaadir khaliif su-aasheeda waxaan weydiinayaa masaajiin oo ka socda wasaaradda caafimaadka waxaa jira deegaano badan oo uu ka dilaaco xanuunkani bulshada joogtana aysan wacyigelin ka haysan sidee deegaamadaas lagu wacyigelin karaa wacyigelinta lagu gaarsiin karaa wasaaradda caafimaadka maxaase uga qorshaysan wasaaradda waxa weeye inay gaarsiiso deegaamadaas waxa weeye servicekii loo baahnaa waa mahadsantiin
asalaamu calaykum awalan waxaan salaamaya dhammaan odayaasha iyo dhakhaatiirta magacaaxmed waxaan weydiinaya su-aalkaan wataa ama laba su-aalood su-aasha koowaad waxay raacsan tahay su-aasha aan ka jawaabay oo ahayd maxaa uga qorshaysan qorshayaal maxaa laga leeyahay in dadka maaragtay meelaha fog la gaarsiiyo waxaan leeyahay dadka ma baraarugsana xanuunkan mana ahmiyadna ma siiyaan maadaama aysan ku baraarugsanayn dadka see loo gaarsiin karaa wacyigelinkaasna loo tallaalkana loo gaarsiin karaa badanaana dadkeenu tallaalka inkasta horkajeedaan inta badan weliba meelaha miyiga ah iyo meelaha maaragtay duulooyinka ah waana meelaha ugu muhiimsan oo maaragta ay ka fog tahay dhakhaatiirta iyo maaragta isbitaalada waaweyn see kamisa meelaha loo gaarsiin karaa su-aasheeda kuwaad waa taas su-aasha labaadna waxa weeyaan calaamadda ugu muhiimsan ee ay kaga duwan tahay xanuunada kale ee lagu garan karo markaas su-aashaas taasna waa taas oo calaamad gaar ay u leedahay ee la dhihi karo markuu qofka ku dhacdo maadaama calaamado isu egeed xanuuno badan ay u calaamadeen calaamad gaar ay u leedahay khaas u leedahay misi dhaa wasalaamu calaykum
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ka qaybgalayaal iyo dhakhaatiirta iyo sidoo kaleeto bahda saxaafadda intaba bacdal salaan doctor ibrahim waxaan weydiinaya doctor maadaama ay jiraan xanuuno badan oo si calaamada eg ma jiraan xanuunkan gowracatada iyo xanuunka loo yaqaano qumanka oo boqolkiiba sagaashan la dhaho way sisoo calaamada eg yihiin wax macnaha khaas ah oo ay ku kala duwan yihiin ama lagu kala garan karo ilmaha in quman hayaan iyo sidoo kaleeto in ilmahaas ay gowracato tahay xanuunka hayaa su-aasha san qabaa waa mahadsantii dhammaan dhammaan khasiirta iyo soo qaybgalayaasha magacaygu waa saamiin jecla su-aal gowracatadu ma leedahay qalab gaara oo lagu saaro xilli gaara oo dilaacisan ku jira xanuunka gowracatadu aad baa mahadsantiin
waa mahadsan tahay doctor ibrahim baa rabaa inaan ka hormariyo labada su-aalood ee la weydiiyey doctor ibrahim waa maqlaysa su-aalaha dhegeystayaasha ay kuweydiin karto qabigalayasha barnaamijka waa saddex su-aal maqsan tahay su-aasha koowaad waxa su-aasha u dambeysaan ka bilaabanaa kii u dambeysay waan ka bilaabanaa see xasuusta dadka u baahan maarta marka qalab gaara ma leeda lagu baara ha qalab gaara way leedahay qalab waxaa jira gowracatada horteeda gowracatada waxa weye clinically calaamadaha lagu ogaada calaamada ay gaar u leedahay baa jira oo lagu garan karo qalab waxaa jira wasaaradda caafimaadka ay keentay oo isbitaalka weyn yaal oo maaragtay ka ka baatay hubinta tayada iyo baarista oo ka gudi baa jira oo p c r kii iyo culturekii loo sameynayay gowracatada la beerayey bakteriyada la beerayey dhammaan ilaa iyo hadda kiisaska badan kiisas badan waxaa jira la qaaday oo lasoo baaray oo lasoo hubiyaa jira isbitaalka iyo shaybaarka weyn ee dowladda isbitaal garowe buu yaalaa waana la hubiyey waana la baaray that's number one number two baaris buu leeyahy marka gacaankaa la qaadaa kuwaa baa la qaadaa cadkaa la qaadaa waa lasoo baara waana la baaray waana la sameeyey waa lasoo hubiyey laakiin boqolkiiba sagaashan gowracatada waxa weeye calaamadaha lagu bakaaday jawaabta su-aashanta waxa weeye ma leedahay calaamad u kala duwan iyaga qumanka haa way leedahay barar bis hadda aragtid barar dhinac ama hal dhinaca ama laba dhinac hadda aragtid iyo wax cab oo dhuunta saaran khalaas ilmaha kaxay dhakhtar u gey ilmahaas gowracatan kaga shagsanahay dheh ilmaha gowracata laga fiiriya su-aasha saddexaad waxay qorshaha wasaaradda qorshaha wasaaradda waxa weeye in meel walba la gaarsiiyo ururka bisha codka iyo wasaaradda waxa ay ka siman yihiin go-aan ah in talaalka cid walba la gaarsiiyo meel walba la gaarsiiyo waana la gaarsiiyo keliya waxaa la rabaa marka dadka inaan ku wacyigelino aan maaragtay u sheegno haddii la yidhahdo talaalka inuu faa'iido leeyahay kannada yartahay oo talaalka qabanaysa ilmaha waxaa maaragtay aad leeyahay waxay kaaga kaaga muhiimsan tahay in ilmaha gowracad ku dhacda hadda haddii la yidhahdo marka aad aada umaadsan tahay
dhegeystaha ku jira halo
alo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmat soo dhowo waa dhowahay waxaan iska soo wacayaa magaalada boosaaso doctoorka hal doctoorka hal su-aal baa weydiinaya gowracatada iyo qeyrdeyrtu misku mid ba
sheekh dheer dhow mahadsanta
xaqadeertu waa barsiis mid maaha labay kala yihiin laba cudur bay kala yihiin gowracatada iyo xaqadeertu labay kala yihiin gowracatada waxa weyaan waa difteria barsusiskana waxa waa xaqadeertu aada umahadsanta
dhegeystaha wanaagsan dhegeystayaasha kale ee barnaamijka gadaal ayaan rabaa inaan ka siiyo waxaan rabaa inaan muxiidiin aan ku celiyo si uu uga jawaabo deegaanada fogfog oo miyiga u dhow wasaaradda caafimaadka sidee u gaarsiisaa sidee dadka talaalka u fahamsiisaan oo si xanuunkaasi loola tacaalo
aad iyo aad baa mahad su-aal ma joogo markaan dhehaynay adeegu faafinaya kor baa loo qaaday dhammaan xarumaha inuu ka dababaxo dhammaantooda wasaaradda u degan qorshe in la gaarsiiyo si la mid magaalooyinka inaan xuquuqdu saara talaalka in labe miyigan uga saaran mas-uuliyad gaar ah taasoo lagu gaarsiiyo adeega in la gaarsiiyo wasaaradda waxay u dirtay moobatiimi oo duwan iyadoo ka bartimadeeda horeysa dhammaan bisha cas dhammaan iyadoo ka ayaa waxaa la wadaga baadiyaha fas si wacyigelin sameeyo ka kala duwan talaalka ila bixiya islamarkaana baraarujiyaa marka muhiimad gaara leedaha magaalooyinkii maadaamayihiin xarumihii caafimaad laga helayay meelaha fogfog waxa weeye iyo mobile team baa haddana waa ka shaqeeya waana lasii laba gaari insha allah mahadsantahay
doctor baad umahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan eegayaa xog ku jira sidoo kale martida nala joogta iyadana qaar kamid a waxay rabaan in su-aalaha ay ku weydiiyaan si ay markaas uga jawaabaan dhegeystaha ku jira khadka ayaan eegayaa halo idinku xiga lambarka aad soo wici kartaan si markaas barnaamijka aad uga qayb qaadataan qaybihii dambe ayaan ka guda jiraa waxaad soo wici kartaan afro toddoba lixdan iyo saddex lixdan iyo kow soddon iyo labo intaan ku guda jiro barnaamijka qaar kamid ah martida barnaamijka ayaa doonaya markaas inay su-aal weydiiyaan magacaagaa ku bilaabaysaa kadibna su-aasha u guda jiray
bismillah magaca maxamuud victoria sin waxaan weydiinaya hal su-aal weliba haddaad tugtay oo ah tallaalka ilmaha ay dhaafaan waa la siin karaa marka doctor waxaan weydiinayaa ilmaha da- oo ku qiyaasa tallaalka ama siin karo balse halkaa noo caddeeyo mahadsan
waa mahadsan tahay muxiidiin baa ku celin
waa mahadsan tahay waa su-aal muhiima horey haddaa usoo sharaxay waxaan filayaa qorshuu leeyahay talaalka uu qaato ilmaha markuu dhasho waxaa la siiyaa b c g o b v talaalka dhaaxada iyo boolidaa la siiyaa kadibna talaalada kala duwan ee qowracatada iyo qeexjeerta iyo beenta isku yidhaahdo oo isku jijiraan ayaa la siiyaa marka talaalka kan qowracatada aan ka hadlaynay ilmaha wuxuu qaataa markuu jiro wiiga lixaad tobnaad iyo afar iyo tobnaad lixdaa jeer buu qaataa markaasaa la siinayaa haddii uu dhaafo marka uusan helin waqtiga talaalka ilaa goorna la siinaya beentaha waxaa la siin karaa ilaa afar sano maadaama injection tahay la durayo boodada laga qaadanayo laakiin afartii sano u horeysa haddii markii hore oo bilaha hore noloshiisa u dhaaftay ilaa iyo afar sano waa la siinayaa wayna qaadan doonaan insha allah waxaan filayaa inaa fahamtay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay saameynta xanuunka gowracatada barnaamijka waxaa iska kaashaday ururka bisha cas iyo wasaaradda caafimaadka puntland daljir ayaad ka dhagaysanayseen